mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada baydhabo kormeeryo inkukuur galaayeen howlo nadaafadeed ee suuqa weyn ka kormeeray qeybo shal duwan ee suuqa saytia ololo nadaafadeed ayuu wadan shaqaalaha dowladda hoose kormeerka weyba qeyb ku hayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiyaga hanraabta degmada baydhabo iyo agaasimaha guud ee waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada cabshir cali xuseen agaasimaha waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada baydhabo ya sheegay inayo ka dadaalahayaan sidii un ka hortaga lahaayeen caafimaad daro ku dhalata wasaqyada dhex taala meelo bulshada iyo niska
kooyaan may ka bogaadeen guud ahaana shaqaalaha wahda caafimaadka faydhowrka dowladda hoose shaqada wanaagsan yo hayaan ya ya ka bogaadiyaan sidoo kale kunakojaniskan ka faaidaysanaan meelan mayba ka baaqan diraane guud ahaan siis ogtiin mayha socdahan maalmihii barakaysanaa bilii barakaysanaad ramadaankaa socota suuqan bil kasta oo ramadaan ah bulsho shal duwan kooyas dad hadda magaalahan ka jarana ma jaranaha kooyi doonaan hadda magaalahan ku biirayaan meylana magaaladan wal oo zaxmade wal oo ii sheeg amni diro sheeno mayanku baahan guud ahaantiona micnaha dadka hadda deganna waashal habeeye wadooyinka dad fadheeda doonaan ma jara doonaan lanalaalanka hadda wadda fadhi intii waddadaasi isu baneeye magaaladan magaalo oo dadyo badan oo maaragtay guud ahaan koonfur galbeed bulshadii wada ruugto ma rajeene lankasta oo muwaadin eh intuusu qaybkanagada ilaalinta deegaanka guud ahaan nadaafadda degmada baydhabo intuusu qaybkanagada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waanee kusumaga gudoomiyaga degmada baydhabo ya sheegay in shacabka lakufadow inuu ka dadaalaan sidii un ka horseeda lahaayeen nadaafad daro ku dheyda degmada
dadka ganacsatada mase bulshada ka nool degmada baydhabo oo laamaga biyo ka deediyahayo qashanka ka shabahayo inay ku ilaaliyaan iyagoo iskulle laamaga hanti ma guurta aw hoolashow inti lankoka len wal sidan weeloy ka arum ee adii iskulle wal arday biyaho ka shibto langa walka deeri koraan arday may bor way ka habaaree damakiin ka jarto walaalayaalow may siin lenaa siin ka baaqane laamaga ilaalsada hoolaagiingu isiin iskulle ay biila ka shibnay wasaqda ayla ka shibnay dadka ganacsatada carwooyinka gadaaw oo qashanka laamaga kashabaaw maymaysinlana isiina loorar kashaba daba diyaaran ee dawladda hoose diyaaran ee walsiin ku qaade geeka dhan loorarka aruuriwaada ka shaqayto hamiinkii walkiin kooye walkoo aruuriye laakiin far jido jirto inka far jidoy marka de yontaasaan ka baaqaan eed iyadaan ma hasantiin dhammaan dadka ka nool degmada baydhabo may fooddahani aha oo sagaal maalamood oo kale ninku dhimana bili song ilaahay arday unro deero ilaahay hana sii maysan ka baaqan in lis gacmo lis qabsado la alla lankii masaakiin ee lamba lankii deris yeeya oo tabar yar ani nin iskaalmeeyo yaasin ka baaqan ilaahay nabitani deersi marka daa eed eed aan ma hasantiin